waa sideedda mey sanadka laba kun saddex toban dhegaystayaal kusoo dhawaada warka reediyo wardheer oo dhan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud iyo xubnaha wafdigiisa ee ka qayb galay shirka london ayaa maanta waxa ay kulamo kula qaateen magaalada london ganacsato isugu jira ajaanibiga soomaali kuwaas oo doonaya inay maalgashi ku samaystaan soomaaliya madaxweynaha waxa uu soo dhoweeyey in dadkaasi ay maalgashi ku samaystaan gudaha dalka soomaaliya mudane xasan sheekh ayaa isagoo la hadlay ganacsatadaas waxa uu sheegay in soomaaliya ay doonayaan inay ka dhigaan dal ku dhisan teknolojiyadda cusub oo wadooyinka dekadaha garoomada iyo guryahaba inay la jaan qaadaan cilmiga qarniga kow iyo labaatanaad ee casriga ah oo laga gudbo cilmigii hore shirkaas ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane maxamuud axmed nuur tirsan oo dhowaan dalka switzerland kaga qayb galay shir caalami ah markaas oo ganacsatada reer galbeedku ugu yeeray inay maalgashi ka samaystaan muqdisho ayna u samayn doonaan qiimo dhimis aada u ballaaran shirka maanta london ka dhacay ayaa daba jooga shirkii shalay magaaladaasi lagu soo gebagabeeyey ee dibudhiska dalka looga hadlayey maamulka somalilan ayaa soo dhoweeyey warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii london ee shalay kaasoo looga hadlayey dibudhiska dalka soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda maamulka somalilan mudane maxamed cabdilaahi cumar ayaa warbaahinta u sheegay in somalilan ay soo dhoweynayso wax kastoo dhibaatada dalka soomaaliya looga saarayo waxa uu sheegay in maamulkiisu u riyaaqsan yahay natiijadii ka soo baxday shirkii london shirkii london ayaa lagu soo gebagabeeyey magaaladaas shalay waxaana ka qayb qaatay madax kala gedisan oo caalamka ka kala yimid waxaana ugu dambeyn laga soo saaray warmurtiyeed sideed qodob ka kooban oo u badan taageerada dowladda soomaaliya loo fidinayo oo gaar ahaanna dhinacyada cadaaladda garsoorka nabadgelyada iyo dibudhiska ciidanka waxaa sidoo kale halkaasi loogu yaboohay dowladda soomaaliya boqolaal milyan oo dolarka mareykanka shirka london waxaa hore ugu baaqay dowladda ingiriiska waxaana uu daba joogaa shir kal hore dowladda ingiriiska oo isla arrimahan looga hadlayey ay magaalada london ee dalka ingiriiska ku qabatay laba wariye oo ka tirsanaa shaqaalaha redio andalus oo ku hadlaa afka kooxda al-shabaab ayaa la sheegay inay isku dhiibeen ciidanka ammaanka ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sida ay ku sugnaayeen degmada buur hakaba oo ay soo gaareen waxaana haatan lagu hayaa saldhigga magaalada baydhabo waxaa lagu wadaa in dhowaantan ay sidoo kale warbaahinta la hadlaan wariyaashaasi reediyaha afka al-shabaab ku hadla u shaqayn jiray madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa sheegay in dowladiisu ay taageerayso dib u celinta iyo dib u dejinta qaxootiga soomaalidu ku sugan wadankiisa uhuru kenyatta oo ka hadlayey shirkii arrimaha soomaaliya ee shalay lagu qabtay magaalada london ayaa sheegay in qaxooti badan oo soomaali ah ay ku nool yihiin xerooyinka iyadoo tiro badan oo ka mid a qaxootigaas ay galeen qaybo ka mid ah wadankiisa taasoo uu sheegay in xaaladdu ay ka dhigtay mid cakiran madaxweynaha kenya ayaa intaasi raaciyey inay martigeliyeen qaxooti aad u tiro badan oo ka soo qaxay soomaaliya taasoo uu sheegay in ay ka dhalatay xaalado bini'aadanimo iyo hanjabaadyo dhanka ammaanka oo ay la kulantay dowladda kenya iyo waddamada kale ee gobolka kenyatta ayaa ku celiyey inuu taageersan yahay go-aankii dhowaan ka soo baxay shirkii magaalada adis ababa ay ku yeesheen madaxda dalalka igaad oo ugu baaqayay beesha caalamka inay horumariso habka badbaadinta iyo dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha qaxootiga dalka kenya
warkii oo aad ka dhegaysanayseen rediyo wardheer khiyaarta qiimaha ee qadarinta inaga mudan waa naga intaa